Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Xudur ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay sidii ay u heli lahaayeen bulshada degmada Xudur ceel riig ah kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya madax ka socota hay-adda UNICEF iyo bulshada qeybaheeda kala duwan maxamed macalin guddoomiyaha degmada Xudur ayaa ka warramay biyo la-aanta ka jirta degmada iyo muhiimadda kulanka
qaababka dhigan socdoonatana waibaa nambar kowa dhingatoon deegaankan siisan ogdin dhibaatadan ka badan unaatan hayta dhibaatooyin badan ku jirti biilaamu sanadkan iyo sanadka hore wali unha marnay ogdin biilaanta unhana marti alxamdulilah waqtiyadan dembiyaata roobka kooyaalna yabsadime kor ogaytan meel marxaladan maraasi inayaaladiinoo guran biyin lahayna wala dhaansawn lahayna dhibaatadaa badan hana marti arrintaanta wasaaraddan koytii hordhac jawo biyi hordhac jawo isaguna la socona anila ku gada dadka ee baahada biyo qabaana mase ma qabaan ururada bulshada arrintiyaa laku xaqiigsada yaan koytii wasaaradda seminaarkaas way baa ka saabsanyaa ani una biyin baahna ni kale aniguna noo xaqiijiye oo una biyinin baahnayn kolley bisin ku hadla doontan hob biyin baangnaan isin ku hadla doontan walkasta bilaawa liin lan hata biiwado una hata niinwado maniinwadda wasaaradda biyo hata maniinwadda laakiin mustaqbalka deegaankan sabiiliin kale hordhac jawsa manaarkan ee ganacsila ha ku qiibgeliyey dhammaan ururada bulshada ha ku qiibgeliyey adduunyada walaa nolola koowaad wayb waa biyuu ogdin meelbiyin lahaynana dhibaato wiinga jirta qaababka ninka dornayno biyaha iyo dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka iyo qaabaha qaababka oo maanaa kaabayaasha bulshada meelooyinka dadorngaayta ogdiin sanadooyinkan dambe alxamdulilah dhinacii caafimaadka walala ku bilaaway barnaamijyo ku socda dhinacii waxbarashada walala ku bilaaway ogdiin laakiin meeluna zeer kunaganan waa biyo dhinaca biyaha waaye garabsinka siina ani walala walaa isagniin sheentaana una galanti ka qobsana ninku dayacna lanki ka filan oo mudan una galanti ingeliina lankaasa nin hanaanee lankaasa nin dhaqaaloye lankaasa kala hisaabtamaana lankaasa dhaqaana ninku saaree deegaanka ninka shaqeeye arrintaasa sinku ballanqaadan eedeedan maasintiin seminaarkiina horfuri salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo ku aadan sidii ay ku heli lahaayeen ceel riig ah bulshada degmada xudur